haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno tallaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee toddobailabaatankii bishii may ay dhinacyada siyaasaddu ku saxiixeen magaalada muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddhiga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka gedo guddiyada doorashooyinka iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xilayo xildhibaanada gobolada waqooyi waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya garyaqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah bare jaamacadeed brofesor sonkor jaamac geere oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada su-aasha ugu horeysa haddaan ku bilaabo garyaqaan cosoble sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen soddon iyo afarta xubnood oo ka mid ah lixdan iyo toddobadii xubnood ee lasoo gudbiyey guddiga ay soo xuleen oo afariyo soddonka ah guddigii loo xil saaray ee golihii wasiirada waxay baareen nin walba ee qaabka lagu eedeynayay inay sax tahay iyo inay sax ay ahayn waxaa caddaatay inay marka sax tahay lixdii toddobadii soddon iyo afar ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharaxiinta ku sifoobay marka ay ogaadeen soddon iyo afartii ayay ka saareen saddexi soddonna way raabeen maxaa yeeley saddexi soddonka waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo haddii ay shaqaalo dowla yihiin haddii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin taasi marka ma dhicin marka arintaasi ayaa mataqaanaa kaliftay markay soddon iyo afar ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda qaarna ay taageeraan oo ay yidhaahdeen arintaasi golaha wasiirada ee guddiga loo xil saaray aada iyo aad ayay mataqaanaa hawshaasi ay uga soo baxeen waa mahadsantahay caldhuux isla su-aashan bismillahi raxmaan raxiim guddiga soddon iyo afarta xibnooda ee laga saaray lixdan iyo toddobadii xibnooda cabashada laga soo gudbiyey de tillaabadii saxda ahayd oo guddigu u xil saarnaabay iyagu maaragta u mareen laakiin waxaan isleeyahay waxbaa ka dhimanaa waxaa weeyaan waayar horta saacana loogu barxaabaa la yidhiye maadaama markii hore lixdan iyo toddoba xibnood lasoo gudbiyey cidda jeeggaraynaysana ay tahay dowladdii golihii wasiirada iyo ra-isul wasaarihii maaragtay iyagu maaragtay ay jeeggaraynayaan waxa la rabay cid kale oo dee kasta oo balansiya oo sida maaragtay mucaaradkii in la helo macnaha sida kuwanina ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay soddon iyo saddexdan ku hartay soddon iyo afartanna liiska looga saaray macnaha waxa weye yaa la turxaan bixiyey yaa la jeergareeyey laakiin waa tillaabo wanaagsan ay qaadeen laakiin meeshaasaa su-aali ka taagan tahay waxaa kala su-aali ka taagan tahay kuwa hadhowta lasoo bedelayo ilaa waxaa xibnahan hadda lasoo bedelaya soddon iyo afarta lagu celinaya ciddii soo magacaawday cidda marka hadhowta soo magacaabaysa kuwa ay kusoo bedelayso lafteeda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore see loogu kalsoonaan karaa ilan waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo haddana laga soo magacaabaya cid sheegaraynaysa oo kormeeraysa muraaqabaynaysana ma jirto marka waa tilaabo wanaagsan lakin waxaa isleeyahay qabi ahayd waxba ka dhimanaa waa tahay sokoraye anigu dhan kalaan ka eegaya saxaabada meesha ka eegeen waxaa ii muuqata in xafiiska prime ministerka iyo guddigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo ishaye ay wada qanciyaan midba mararkiisa qanciyaan waxaa ii muuqata in ay ka fakarayeen in ay ay koox walbaba lixdan iyo toddoba marka lasoo eedeeyey soddon iyo afar markay saareen waxaa ii muuqataa inay boqolkiiba konton ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda dhanka kale dhankii dowladana la aqbalo nus kale marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus waxaa ii muuqata inay taas waxaa adalo daliil u ah hataa haddaad eegtid guddiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa toddobiyo toban toddobiyo toban weeye guddigu toddobaa laga aqbalay in la bedelo toddobaa loo daayay dowladdii saddex baa la yidhaah laga halasugu soo laga taso waxaa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur mucaaradkana nus loo tuurayo dowladdana nus loo tuurayo qaabkee loo maray waxaa muuqata marka qolo walba inay musharaxiinta iyo dadka siyaasadda codka ku leeyihin qof walba inuu qof la doonayo qofkii qofkii la doonayey uusan ku jirinna inuu dareemayo inuusan qofkiisii helin shirwac sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay soddon iyo afarta xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka
horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa oo yidhaahdeen laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba laba ciladood baa jirta cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo toddobiiyo labaatankii may heshiisku uu soo baxay tallaabadii xigtay ee la qaaday waa guddigan guddiga la magacaabay waxay ahayd markii hore in si taxadara looga tashado oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii ra-iisul wasaarihii uu joogay markaas horta in la yidhaahdo haye hebelow keen iyadoo la wada joogo guddiga la wada magacaabo horta sidaasay ku qurux badnayd kalsooni dhisidii la rabayna door meel fiican bay geyn lahayd horey usii riixi lahayd taasi ma dhicin xukuumaddii baa gadaal isku noqotay iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii turxaan bixin lahaa muxuu ahaa mataqaanaa guddiga doorashada ayay soo samayday marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin qoladii kaleoo mucaaradka ahaydna waxba kama siin dadkii kale oo soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama wadanka joogay ama qurbaha joogay oo hawshaasi wax ka qaban lahaana waxba kama siinin hanaankii wax lagu saxay ee wax lagu kala sameeyey weli ma kashifna bannaanka ma yaallo magacbaa magacyaa markii horena la keenay oo layidhi lixdan iyo toddoba qofoodaa laga cabanayaa haddana waxaana laku yidhi lixdan soddon iyo afar baa maaragtay la helay inay maaragta dadka ku habboonaa aysan ahayn annaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray cali dhuux haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobolada waqooyi iyo arrinta gobolka gedo marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis bismillahi raxmaan raxiim xasan waa mahadsan tahay qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiye way qoran yihiin marka waxaa loo baahan yahay siday u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo implementationa u baahan yihiin in la fuliyo u baahan yihiin macnaha haddaan la fulin sida loogu heshiiyey oo ay u qorayiin haddaan loo fulin ee caqabadii waa imanaysaa marka haddaan ku hormaro tusaale gobolka gado waxaa la yidhi ra-iisul wasaaruhu ayaa ka mas-uula amniga gobolka iyo maxaa la yidhahda inuu guddi daba heshiisiin oo magacaabo waxaa kaloo ku jira in dowladaha xubnaha ka ah la magacaabo guddi arinta gado loo magacaabo aysan ku jirin jubbaland guddigaas marka la magacaabo iyagu markaas waxa weyaan iyo iyo iyo ra-iisul wasaarihii marka la magacaabo waxaa kaloo ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee lix iyo tobankii february ee baydhaba guddiga marka taladii ay ku soo jeedeen iyagoo tix raacaya in markaas waxa weyaan axmed madoobe uu soo magacaabo guddigii maamulka ee markaas degmada karbahari uu soo magacaabo boolis in la geeyo amisooma adiga qodobo badan baa ku jira marka qodobadaas waxay u baahan yihiin siday macnaha meesha ugu qornaayeen oo madasha wadatashiga qaranka loogu saxay in loo fuliyo hadday u fuli waayaan caqabad way imanaysaa midda somalilan lafteeda way qoran tahay waxa weeyaan lafteeda waxaa garwaqdeenka ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhi habsame u socodka doorashada xildhibaanada somalilan waxaa habsame u socodkeeda mas-uulka ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-isul wasaare ku-xigeenkiisa wax kasta oo arrintaas ka xumaada waa kusoo noqonayaan prime ministerka sidaasay heshiiska ugu qoran tahay marka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo xasanow in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqangeliyo haddii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo caqabada waa imaanayaan waa mahadsan tahay brofesor sokor adigoo soo koobaya labadaas qodob qodobada aad adagay ka mid yihiin adigoo kala qaadaya marka gedana see loo xallin karaa somalilandna see loo xallin karaa waxaa ii muuqataa geda arrimaheeda iyo jubbalandba aad baa loo siyaasadeeyey qabaa'ilkiibaa madaxa laiskula jira khilaafaad qabiiliya abuurmay guddiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo amisom oo si maaragtay boogdhayida kor laga dhayayo waxba kuma hagaagiya arrintu meesha gaadho waxaa dib loogu soo celin kara daweyjiin dhab ah in loo sameeyo gobolka gado iyo jubbaland maamulka jubbaland loo awoodsiiyo loo fasaxo inay maamulkoodu ay si internal ah ay u xalliyaan tuulka la adeegsanaa inuusa siyaasiin noqon isimo inuu noqdo in la aado dhaqanka isimada in la aado looga yeera isimada deegaankaas oo ah ma ahan intooda gudaha joogtay intooda ku maqaan gobollada kale dhaqan isimeed oo dibu heshiisiin dhab ah oo degaanku isu qaato jubbaland isu qaato oo kadib baa doorasho dhici karta hadday intaasi dhicin inta hadda lagu talagalayo technical ee loogu talagalo warqadaha lagu saxiib waxba ka suuroobi mayaan waxayna noqonaysaa caqabad doorashada hortaagan tan somalilan rajo badan baa iga muuqata waa masale aada u dhibyar meel fiican baa hadda prime minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputigu ay marsiinayaan waa la soconnaa toddoba iyo toddoba hadda kala maraysaa saddex baa kor u laalan arrimahaas waa arrimo simple ah dhammaan kara
labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa
waxaan waxaan la qabaa horta saaxiibaday weliba sokor siduu hadda u dhigay uu yidhi arrinta somalilan waa horumar baa laga sameeyey laakiin weli lama soo gunaanadin oo muxuu ahaa intaasaan ka dhihi lahaa arrinta gado marka la yidhaahdo gado waxaan u malaynayaa weli madaxdu intay isku mari waayeen waa malahayga waay markay isku mari waayeen inay yidhaahdeen wax uun aan maaragtay meesha ku xarxariiqino arrinta gado waa la siyaasadeeyey waa la qabiileeyey waa la caalamiyeeyey marka arrin waxa waaye aad loo fogeeyey waay oo labada dhinacba oo kusaydaha aad ay u fogeeyeen waay marka laba dib u heshiisiin bay u baahantah midda dib heshiisiinta koowaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ay uga dhacdo yacni in la heshiiyo muxuu ah amniga laga heshiiyo doorashada laga heshiiyo magaalada maamulkeeda laga heshiiyo halahaas weliba magaalada garbahaarey waayo arrimihii doolow iyo muxuu ah mataqaanaa beled xaawo iyo waxaas way dambeeyaan marka tan hore oo ah yacni in jawi lagu doorasho uga dhici karto laga sameeyo ayaa iyada qudheedu waxay u baahan tahay ka badan laba bilood annaga bulsharayid ahaan waxaan sugaynay in yani meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsayani haddii meel laga qaban waayo doorasho dib baa loo riixi karaa doorashada inteedii kala la qaban karaa dowladda imaanayda ayaa markaasi waxay samaynaysaa sidii doorasha meesha uga dhici lahayd ma aha in waxa lixdan beri iyo laysku soo samay midda kale heshiiskan la gaaray muxuu ahaay toddobiiyo labaatankii may wuxuu u baahan yahay dad khubarahay inay intay fadhiistaan ay shax ka sameeyaan muxuu ahay waqtiyaysan oo waqtigaasi uu suurtagal ku yahay oo dadka deegaanka doorashadu ay ku muxuu ahay ka dhacaydo laga tixgeliyey dadkooda waxgaradka ah laga tixgeliyey oo markaa wax ay suurtagal yihiin hadda marka waxa weeyaan waa qodobo mutaxan oo mid walba ahiba toban su-aaladood ay ka soo baxayso haye gariiqaan casable heshiisyadaasi ee laga gaaray gobolka gado iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi runtii heshiiskii toddobaiylabaatanka mey la saxiixay ayay ka mid ahayd dhinaca jubbaland haddii layidhaahdo waxaa u saxiixay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed isna axmed madoobe dhinaca dowladdana waxaa wakiil ka ahay ra-iisul wasaaraha oo loo xil saaray mudane maxamed xuseen rooble sidey ku fuli karaan dee waxay ku filayaan in heshiiskii oo la wada saxiixay oo sharciga ahaa in la fuliyo oo aana cidna ayna ka hor imaan iyadoo mataqaanaa ayadoo laftigooda xibno ayaga ka socdo laga qaybgelinayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxa ay ku heshiiyeen in muddo laba bilood ah ay doorashooyinka dadbani ku dhacaan arrintaasi siday suuragal ku noqon kartaa marka la eego muddada kooban ee la haysto aan siiyo brofesor sonkor haa mar kalena haa mar saddexaadna haa way suurtoobi kartaa waa lagu dhaqaaqi karaa macnuhu maahan inay ku soo dhammaato nuxurku waxa weeyaan february ilaa iyo hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yidhaahdo qorax taagnaan oo meel loo dhaqaaqi waayo in laba bilood laga badiyana waxay ku noqon lahayd shook iyo niyad jab ummadda soomaalida oo sugaysay in doorasho la aado laba bilood in la yidhao anigu waxaan igu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxay igu muuqataa suurtagelid waxay igu muuqataa in dadka laga dareeriyey qoraxdii oo la bilaabay in la aado oo laysla ogolaado maskaxda iyo jismuga iyo dalku u dareeray doorasho iga hadda anigu anigu waxaan ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada oo marka la- laba bilood iyo lix baa laga badaya lix bilood iyo markay niyato baa imaanaya marka sidaasoo kale waxaa qabaa qof kastoo soomaaliya baa ku talagelayay in doorashadu dhaqso u dhacdo intaa maxaa dheer doorashadu inay marka ku soo dhammaato maaha laba bilood haddii rabta laba bilood waxay dhammaanaysaa iyadoo boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan koorumkiisu buuxsamo shuruuc laba bilood doorasho ma lagu qaban karaa Ee, waxaan dhihi lahaa aniga laba bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa Ee, waxaa lagu bilaabi karaa in ee, arrimaha jijiitamayana la xaliyo aqalkii sarena la doorto meelaha aan dhibaato ka jirinna laga sii bilaabo ayaa ayaa la samayn karaa waxa muhiimka ahi waxa waaye doorashaa dhacday maaha waxa waaye inay dhacdo doorasho aan colaad dadka soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxba u dhimin inay inay dhacdo waaye waa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jojoobin dadka dadka waayo eh, muxuu ahay dadka wax dooranaya weli broseska kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan weli waa waxay sugayaan in bal horta ceelaleydu ay heshiido marka bulsho rayid ahaan ama ummadda oo dhan waxaa u fiican waxa waaye doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaala dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa shan boqol iyo konton qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranayo hayagariiqaan cosoble maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintan Ee, waa ku dhici karaan maxaa yeelay haddii aysan ku dhici karin marka horeba shirka guud inta lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay laba bilood waa yartahay ee aan ku darsanno taasi ma dhicin ee, xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ururada bulshada rayidka oo markaasi iyaga laftooda goobjoog ahay kama hadlin marka haddii arrintaani ee, loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhammayn karaa sababta waxaa weeye waxay ku xiran tahay in gudiyadii laysku afgarto oo lasoo magacaabo gudiyadaasi mataqaanaa ee, kabacdi ay shiraan isdoortaan kadibna howlihii sidaas lagu guda galo marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isku fahmaan iyo ururada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay cali dhuux muddo laba bilooda ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii todobalaatankii may ku qornaa Ee, bismillah Ee, ma u malaynayo inay ku filan tahay sababtu waxay tahay hadda markii heshiiska la saxeexay laba toddobaad baa laga joogaa almost 12 May hadda waxaan maraynaa 9kii June 10kii waxaan joognaa sorry June aan joognaa een hadda ayaa waxaa tagay laba week een qodobkii koowaadna lagama heshiin oo ahaa markaasi waxa weeyaan kala saaristii een guddigii maamulka doorashooyinka ee labada heer een een maaragtay lixdan iyo toddoba xibnood ah ayaan wali laga gudbin een maxaa la yiraahdaa xalintiisii baan laga gudbin marka een laba bilood ma lagu qaban karo een een aad iyo aad bay maaragtay taasi u adag tahay dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee todobayolabaatankii bishii meey ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada muqdisho waxaana barnaamijka marti ku ah galyaqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah bara jaamacadeed brofesor sokor jaamac geere oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho ku sugan iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka aan usoo laabta barnaamijka heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka haddaba sidee ayay idinla tahay in haweenka soomaaliyeed ay ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed aan siiyo shirwac horta ee, muxuu ahay qoondada haweenku shirkii carta markii laga soo bilaabo baarlamanba baarlamanka ka dambeeya way soo korayeen cartan carta labaatanay ka heleen dowladdii imbigati lagu soo dhiso markii dambeeta haddana jabuuti lagu heshiiyey waxay ka heleen boqolkiiba afar iyo toban Ee, hadda waxay heleen boqolkiiba labaatan iyo afar waxa u dhiman horta waaba lix ayaa u dhiman boqolkii lixa u dhiman aniga ani waxay la tahay gabdhaha soomaaliyeed inay astaahilaan ka badan inay astaahilaan inay helaan soddonka ee, inay helaan ayay astaahilaan muddo dheerna waa lasoo horjoogay ciddii doontaabaa hor joogto siyaasiyiinta dhaqaalo badan ma haystaan oo ay ku tartamaan oo codka ku iibsadaan inkastoo ay dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inaysan dhaqaalaha haysan aysan cod gadanayn maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan aniga waxaan dhihi lahaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga oo la dhihi karayo gabadhaasi waxaasay noo qabatay adigu weligaa nooma qaban sokorow matalan joog muxuu ah mataqaanaa gabadhaasaan dooranaynaa raalli baad ahaanaysaa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kadeedan dad u soo baxa marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan laleeyahay war ragow iska raalli ahaada gabdhahaasaanu dooranaynaa aniga sidaasay wax ku heli karaanaan qaba haye gariiqaan cosoble arrintaasi dastuurka ayay ku caddahay mar haddii dastuurka ay ku caddahaan waxaa weeye waa in la ilaaliyo qodobada dastuurka oo boqolkiiba soddon ay helaan haweenka soomaaliyeed maxayl xaquuqay u leeyihiin waa in mataqaanaa la ilaaliyo la xaqdhowro marka maadaama dastuurka ay ku qeexan tahay cidna mataqaan ma loodi karto walow aysan shirka uga hadlin hadda oo si cad aysan u qeexin haddana waxaa weeye waa arrin loo baahan yahay in la qeexo waa mahadsantaha calidhoox isla arintan bismillahi raxmaan raxiim horta aniga siday ila tahay soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qoondada haweenka boqolkiiba soddon hala siiya ayaa la lahaa baarlaman kasta mar kasta oo ay dowladuhu ama xukuumaduhu isbedelayaan horta numberkaas fixedka in la siiyo gabdhaha te aniga horta meel laga keenay maba aqaanaba moogta heshiisa ahaato oo dee soomaaliya macnaha dastuurkeeda ah ku qornaato laakiin wax caalamka ka jira ma aha boqolkiiba soddon gabdhaha la siiyo adduunka meelay ka jirta male marka qoodadan haweenka aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhahu dee inay iyagu calafkooda u ordaan oo iyagu markaasi ama boqolkiiba soddon ha heleen ama boqolkiiba afartan ha heleen ama ama ha ka yaraysteen shan iyo labaatan ama labaatan heleen dee gabar walba inay dee calaf keeda u orodo oo markaas waxa weyn iyadu xildhibaannimo raadsato ayaa ka wanaagsanaan lahaa xanjadan meesha loogu dhejiyo la leeyahay boqolkiiba santa waa inay noqdaan hablo baarlamanka waxaa moodaa inaysan ahayn wax xal macnaha u keeni kara maxaa la yidhahdaa ilaa xildhibaanku deegaan buu matalayaa ama wuxuu matalayaa beel buu matalayaa calambase policy waaye qabaa'ilo ayaa wax lagu qaybsanayaa marka cid walbana waxaa loo baahan yahay dee iyadu ciday soo dirsanayso ku kalsoontahay inay soo xulato marka gabdhuhu waxaa fiicnaan lahaa sida ay raggu ugu tartamayaan xildhibaanada iyagu raadsanayaan maxaa la yidhahdaa dee calafkeeda intay helaan ama boqolkiiba labaatan ha heleen ama boqolkiiba soddon ha heleen ama afartan ha heleen ama ha ka badsadeen laakiin boqolkiiba soddonkan fixirka iska ah anigu waxaan dhihi lahaa in laga gudbaaba fiicnaan laha waa mahadsantahay profesor sakor doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muxuu yahay maadaama heshiiska iminka la saxiixay aanay ku caddeen awalan horta anigu sida ii muuqata in waa khilaafsanaysa caabka aldho qoondada boqolkiiba soddonka ah waxaa kalifay duruufo keenay in gabdhaheennu ayan albaabka u furayn siyaasadda marka waxay ahayd in barbaarin lagulaguna dhiirigeliyo kuwotana loo gooyo oo la yidhaahdo intaas yaa lagula tartamina ayaga si ay u gaaraan meesha hadda calidhux taabanayu ahaa inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ayagoo aan u baahnayn boqolkiiba soddon oo gaari kara laakiin sida hadda muuqata sideen hadduna dhaqan ahaan sidaynu hadda nahay iyo xaaladda siyaasadda dhaqankeenu suu yahay ma muuqato haddaan meel loogu xihan boqolkiiba soddon haddaan loo qoondayn inay boqolkiiba toban xataa soo gelayaan waana dhaqanka aan rabno inaan gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan taa haddaan ka gudbo sidee bay ku heli karaan waxaan odhan lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan saa u taabatay shirar badan baa jira laakiin weli araf maahan codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan gariiqaan cosoble maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wadatashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakadgelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka
xasan kaafi waxaan u soo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mida golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada maxaa yeele waxaa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran waxaa la rabaa in la dhowro doorashada fadqallada ku imaalaha ee dadka loo xir saarana waxaan kula talinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan maxaa yeele waxaa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummadaasi aad u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aad ugu eexan ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ee ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed ee runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baahan yahay inay talasulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood laftigooda aysan ku soo boodinoo ay tanasulaad u sameeyaan shacabku ay beri ay rabaan inay maamulaan haye cali dhuux madasha wadatashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo waxaa laga yaabaa toddoba qof sideed qof meelahaas inay yihiin laakiin waxay matalayaan maxaa la yidhahdaa population aad u tiro badan ayay matalayaan oo mas-uuliyaddooda ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan dadka waxaa la yidhi the public is the best church la yidhi macnaha waxa xukuma qaadiga ugu fiican waa shacabka haddaad wax u qabato iyagaa ku sheegaya haddaad adigu xumayso iyagaa ku sheegaya waxay codka ka rabaan oo ay madaxu yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas marka aniga waxaan u soo jeedinayaa horta inay cadaalad sameeyaan macnaa miiska ma aha ama foorumka siyaasaddu meel inta la isku sawiro uun maalmo la joogo laakiin waxaa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago aniga marka horta waxaan u soo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wadatashiga qaran ee doorashada inay si daacada oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yidhaahdaa ay ninjeclaysiga iyo garta ay ahayd ka fogaadaan kanaa kuu dhow iyo kaasaa kaa fog aysan odhanin in maxaa la yidhaahdaa ay wax soomaaliya ku qanci karto oo markaas cadaalada ay sameeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada soomaaliya oo dad cadaalad u baahan cadaalad darro wey waxa laysku haystaa haddii soomaaliya maxaa la yidhahdaa laga helo madax cadaalada dee cid cid maagi lahayd ama ama qof qof ku dhegi lahaa ma jiro marka soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad annaga guddigaas waxaan usoo jeedin inay cadaalad sameeyaan madashaas markaas guddiga markaas doorashada qaran inay maxaa la yidhaha cadaalad sameeyaan eeda way u imaanaysaa laakiin waxaa la yidhi dadkuma wada ammaanaya ku wada eedin sonkor maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ee iman kara
horta marka hore talada aan siin lahaa waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaqa ummadda soomaaliyeed inuusan mar dambe sii qaadan karin shir dambe u fashilmay soomaali ma qaadi karto haddii hebel baa gardaran iyo hebel baa quman dambe soomaalidu way daalan tahay waxayna ka daalan tahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyajab abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore soomaalidu siday hadda ugu faraxday inay waxun ku heshiyeen waxun macnuu ma aha wax fiican ku heshiyeen waxun hadday ku heshiyaan annaga wax fiican bay noqotay in la heshiiyo ay weeye waxa dadka iyo danta soomaalida ku jirto mar haddii la heshiiyena waa la kala boodadaba ma aqbalino lamana aqbali karayo taa macnaheedu waa maxay inta hadda dhimani waa aasaasiyaadkii aasaaskii waa la dhigay arrimaha yararkaadoo taagan wixii hadda heshiis lagu yahay ha lagu dhaqaamo wixii aan markaan heshiiska lagu aynoo la xalin karana dib baa loo dhigay si arrinta gadoo kale dib baa loo dhigaya laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo intaa waxaa dheer qaabka xulashada xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladii dhexeeye central committee maamul goboleedyadu awooddii qayb badan bay kala soo noqdeen waana lagu taageersan waana ku taageersanlah taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanaya maamul goboleedyada dowladda ka imaanmaya dhahe haddii waa ayagii awooddaas hadda ay dib oola noqdeen oo ay leeyihiin waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qanci karo aad baa mahadsantahay shirwac maxay tahay talada bulshada rayidka horta waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamareeb la isugu tegay waxyarbaa maalmaha ka dhiman ilaa hadeer intaasna dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo marka taasi waxa weeyaan fursaday siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan fursaddaas hayska luminina ayaan leeyahay waa midda koobaad midda labaadna waxa waaye howshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo in qorshe muxuu ahay faahfaahsan oo wax badan cadaynaya in lagu sameeyo marka in ay qorshaystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto oo mid walbaba lagu furdaaminayo wixii markaasi caqabadae soo baxa lagu furdaaminayo waxa weeyaan waa waa anugu waa kula talin lahaa labadaas arrimood mid waxa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin dadka soomaaliyeedna ka lumin midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuucii maadaama adduunyadu waxa weeyaan technology baa jirta iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban karaa markaasaa waxaa laga hadli karaa hal caqabad oo taalla ama arrin khilaafaho jiroo soo baxay baa laga hadli karaa marka inay si joogtaa u wada shaqeeyaan ayaa muhiima laakiin haddii ra-isul wasaaraha lagu daayo hadhowbaytana la yidhaahdo ra-isul wasaarihiibaa muxuu aha hawshii qaban waayey gadaal u noqo meesha kasoo bilowwa ugu dambayn xalku muxuu yahay sidayse dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo cali dhuux halka horta ilaahay baa ilaahay hanoo toosiyo halka ilaahay xaalka hanoo toosiyo laakiin aniga aragtideeda waxa weeyaan wadankan inaga doorasho ka dhacda la rabaa doorasho xalaal ah oo markaasi xor ah oo lagu wada kalsoonaan karo inay ka dhacdo waxaa la yidhaha caloole waxay ku bukootay laguma daweeyo macnaha soomaaliya shaki iyo maxaa la yidhahdaa nin jeclaysi iyo isjiijiid way ku soo daashay intaasaan kusoo jirnay waxaan u baahannahay waxaan cudurna gelinin ama aan dadkeenna aan cudur gelinin doorasho xor iyo xalaalahan u baahannahay oo si saxa u dhacda oo meel saxa ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay wixii ay ka hesho halkaas ayna nasiibsato ninkii ku soo bixiy ninkii waayaba sakor xalku muxuu yahay anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo weli qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro xubnaha gudiyada ku jira baan fariintaa u dirayaa oo ah haddii aad dareentay inaan lagugu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddigan oo maalmo keliya ah waxaa kaaga sharaf badan adigoo yidhahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid halkaa waxaa inoo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin muran gashay oo dood gashay oo xoog ku joogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan intaad meesha ku jir lahayd waxaa kaaga haboon adigoo yidhaa anigu waa kaama baxay istiqaalada ka bixiyey sharafii waxaa kuu soo hoyanaysaa iyo kalsooni dadka musharaxiinta awedel halkana waxaa odhan lahaa mas-uuliyiinta dalka maanta qalinka u haysa oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyadu oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda sare inta hadeertan golaha la baxday wadatashiga qaranka inay mid walba inuu xusuusnaado lagu wada ammaani maye yaa lagu wada caayin waa mahadsan tahay xalku muxuu yahay rofeor shirwac haddii aad tihiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici kartaa
doorashada insha allahu way dhacaydaa a iska soo daahdaahdo aniga waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen gudiyada farsamo ha u daayaano howlaha farsamada ah faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciisiga keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka muxuu ahay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daaya kulligeenna waa inaanu markaa kor joogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xurriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ee ay noqoto meel lagu wada tartami karo hayagariiqaan casoble xalku muxuu yahay xalka wuxuu yahay in dhammaan saamiliyda siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tanasulaad muujiyaan shacabkooda u tanasulaan maxaa yeele shacabka hadda wuxuu ku jiraa go'doonuu ku jiraa go'doonkaasi marka maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ay ayagu laftigooda ay u dilqadaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan si mataqaanaa arrimahan ay u hergelaan nin walba waxaa la rabaa in uu tiisa uuna fiirine ou fiiriyo tan shacabka si mataqaanaa shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaabo mataqaanaa dhagahooda ku farxa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen dariiqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo bartay maadada sharciga doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ah baray jaamacadeed brofesor sonkor jaamac geire oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo